barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axada lixii labaatanka bisha janaayo sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shantii iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti inoogu yahay hal abuur dhallinyaro ah oo curiya maansooyinka isugu jira kuwa jacaylka iyo weliba wadaniga ga'da gabay gugaan uma guntane waan ka gaabsaday ha yeeshee markaan guur damcaangeliyey laabtayda waxaan uga gol leeyahay haddaan idin garwaaqsiine giddigeedba soomaali weyn gabayga gaarsiiya kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
ciidamada dowladda siiriya ayaa ku sii siqaya magaalo halbowlo u ah dalkaasi iyadoo ciidamaduna ay haatan ku sugan yihiin meel u dhow magaalada istaraatiijiga ah ee maret al numan magaaladan ayaa waxaa ku yaala isgoys ama waddo lagu magacaabo m taasi oo ah waddo halbowlo u ah isku xirka magaalada caasimadda ah ee dimashik iyo magaalada labaad ee ugu weyn syriya ee alebo hay-adda ama wakaaladda wararka a f b ayaa ka soo xigatay wargeys dowladda codkiisa ku hadla iyo sidoo kale hay-adda la socodka xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay london in ciidamada dowladdu ay la wareegeen ilaa afarlabaatankii saace lasoo dhaafay ilaa toddoba tuulo oo ku taala duleedka magaaladan maareed al numaan
dalka shiinaha ilaa iyo lix iyo konton qof ayaa la xaqiijiyey inay u dhinteen cudurka ama caabuqa dilaaga ah ee dhowaan halkaasi ka dilaacay siday saraakiisha caafimaadka shiinaha sheegeen ku dhowaad laba kun oo qof ayaa hadda dalka shiinaha guud ahaan uu xanuunkani soo ritay wasiirka caafimaadka shiinaha ma shiawey ayaa xadda maanta ah sheegay in ilaa iyo hadda ay wax yar uun ka ogyihiin fayraskan wuxuu sheegay in uu muddo afar iyo toban maalin gudahood ah uu horumar ku sameeyo marka uu qofka haleelo kadibna uu si dhaqso ah uu u sii baaho wuxuu ka digay in uu sii faafi doono cudurkan dowladda shiinaha waxay sheegtay sabtidii shalay oo keliya in cudurka ay qaadeen ilaa iyo lix boqol sideed iyo siddeetan qof madaxweynaha shiinaha shi jinbin ayaa isna sheegay in dalkiisa uu wajahayo xaalad aad u adag islamarkaana ay dhaqaatiirta iyo khubarada caafimaadka hadda isbitaallo gaar ah kula tacaalayaan kiisaska daran ee xanuunkan dhanka kale dowladda shiinaha ayaa xadda maanta ah si kumeel gaar ah u joojisay iibinta xayawaanka duurjoogta ah guud ahaan dalka shiinaha
halkaad wararkaasi kala soconayseen waa v o a washington haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa boosaasan noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan marti uu noogu yahay maxamuud cumar cali oo ah wiil dhallinyaro ah islamarkaana hal abuurkiisa ku dhiirageliya dhallinyarada toddobaadkan ayaan kula kulmay magaalada boosaaso waxaana wax ka weydiiyey hal abuurkiisa iyo xilliguu isku arkay inuu xal abuuri karo horta sideeda waxa laisdhihi karaa yuusufow waxaan hibada la dhaho waa tuhun tuhunkaasoo waxa weeyaan qofku markuu istuhumo uu yacni dareemi karo waxyaabaa waxa inuu wax oriyo in kale marka wakhtigii aan humaagan ama tuhunkan isku arkay runaantii waxay ahayd anoo yar intaas kadib muddo laga joogo saddex sano ayaan soo bandhigay wixii aan curinayo oo dadka la wadaagay marka sidaa darteed waxa weeyaan mataqaana wakhti badan waan hal abuuri jiray hase yeeshee saddex sano ka hor ayaan waxaan soo bandhigay waxaygii inaan yani suugaanti soo bandhigo oo yani la wadaago dadkii bulshada aad iyo aad baan uga mahad celinayaa adaada v o a barnaamijkana run ahaanti waa barnaamij aada u qiimo badan barnaamijkan oo dhalinyarada lagu dhiirigelinayo run ahaanti waa barnaamij loo baahan yahay in laysku dhiirigeliyo una baahan tahay hal abuurka iyo waxaweeyaan dadka u leh hibada gaarka inay soo bandhigaan waayahay abwaana bal waxaad iga wartaa marka gabaygaagii ugu horreeyey ee abwaannimo aada culisay ma xasuusataa muxuuna ku saabsanaa yuusufo waa su-aal muhiima aad ba umahadsan tahay runtii gabaygii ugu horreeyay wuxuu ahaa gabay jawaaba oo aan uga soo horkajeedo heesaha marka walow aanan gabayga ereyadiisa xasuusan laakiin gabay jawaaba buu ahaa oo yacni aan uga soo horkajeedo heesaha oo aad hal abuurka kusoo biirto dhallinyarada hal abuurka ah waxaa kugu kalifay muxuu ah runtii waxa weeyaan horta waxaan waxa aduu baranayso ma ahan waxa awoodaada ka baxsan weeye waxaan waa wax alle subxaana wa tacaala kugu abuuray waxaad isku arkaysaa inaad leedahay hal abuur tusaale ahaan markii aad wax kusoo wajahaan wax kusoo faad saaraan xaalad ay kusoo wajahdo culus waxaad dareemaysaa culays markaasi meesha keli aad ku baxsan karto oo yacni dhibtaadi ku xallin karto waxay noqonaysaa inaad ula biirto dhanka iyo suugaanta dadka marka hal abuurkaaga mauga faa'iideysaa dhallinyarada iyo bulshada runtii haa baan isdhigi karaa waxaa jira waxyaabo badan oo aan hal abuurka iyo waxa weeyaan dadka bulshada soomaaliyeed aan la wadaago kuna dhiirigeliyo waxa weeyaan mataqaanaa oon ugu soo bandhigo suugaanteyda marka waxa weeyaan yuusufow waxaa jirta waa runtaay waxaa laisdhihi karaa heybadu waxa weeyaan saddex nooco bay u qaybsantaa oo ay dhahaan hal abuur hido hido iyo hibo iyo howli keentay marka hase yeeshee waxaan aaminsanahay inay hal meel isugu soo biyo shubanayso oo ah waxaan inuu yahay hido inuu yahay hibo ilaahi subxana wa tacaala ku siiyey waayo waxaad dareemi kartaa markii la dhaho qofkan howli keentay cid walba howli waa arrin waa soo wajahdaa ama culays waa ku imaadaa ha xaalad markay qabsato marka hase yeeshee qofkaasu dadkaasi kama wada falceliyaan oo isku si ugama jawaabaan waxaad dareemi kartaa qofka hal abuur kale inuu yacni ku muujiyo erayo uu leeyahay isagii sidoo kale markii la dhaho hidaraac waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed waxaa jirtay wakhti ay ku wada hadli jirtay suugaan wax isugu gudbin jirtay oo isticmaali jirtay suugaanta marka qofka af soomaaliga ku hadla waxaa la isdhihi karaa waa waa gabyaa hadduusan gabyin afarey buu tiriyaa hadduusan afarey tirin waxa weeye gabayguu qabtaa oo hal xambaar buu leeyahay waxa weeyaan gabay xambaar wax la yidhaahdo buu wataa bal waxaad iga wartaa marka hal abuurkaaga waxaa ka mid abaa igu tiri wacyigelinta dhallinyarada gabay aad uga hadlayso arrimaha guurka bal waxaad iga wartaa marka gabayga aad uga hadlaysid guurka maxaa kugu dhaliyey aad baa umahadsantay yuusuf su-aal muhiima kolleyba waxa weeyaan abwaanku wuxuu matalaa bulshada markaas uu la nool yahay wuxuu ka gabyaayo ma noqon karaan oo keliya wax isaga khuseeya hase yeeshee waa waxa weeyaan mataqaanaa wax uu ku matali karo bulshada kale gabaygan horta la yidhaahdo guurdoon gabaygan waxaan sameeyey adiga dabayaaqadii sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka marka gabaygan waxa weeye gabaygan magaciisu waa guurdoon ereyadiisa waxaa ka mida gabaygan gabaygan wuxuu ku bilaabmayaa sidaan waxaan ula jeeday gabaygan markaan sameynayay muhiimada aan u asaasay amaan u sameeyey u hal abuuray ayaa ahayd waxa weeyaan dadka dhalinyartu waxay rabaan qof dookh ama yani ay dookh ay leeyihiin ama qofka ay doonayaan ama inay nolosha la wadaagaan marka sidoo kale waxaan ku muujinayaa dee gabadhi soomaaliyeed waxaa jirta gabdhii soomaaliyeed inaysan dhalinyarta qaar ku dhiirigelinayso dhaqan aysan markaa ku jeclayn hase yeeshee waxaan ku muujinayaa waxa gabadha soomaaliyeed ay isku arki karto oo muraayad u noqon kara ayaan ku muujinayaa sidoo kale muhiim waxa ah in yani mataqaanaa la ogaado wax walbo qofkii yani lagu xulan karo waxyaaba noocaasa ayaa gabayga igu kalifay inaan dhaliyohal abuuro waxaan inoo soo qabanayaa gabayga guurdoon hadda gabayga guurdoon wuxuu ku bilaabanayaa sidaan ga-da gabay gugaan uma guntane waan ka gaabsaday ha yeeshee markaan guur damcaan geliyey laabtayda waxaan uga gol leeyahay haddaan idin garwaaqsiine gedigeedba soomaali weyn gabayga gaarsiiya oo gacanha laysoo fijiya guuxa iga geeya gaar ahaan hablaha guurka raba goonni ugu sheega haddaan gabadha aan goobayona gabay ku soo qaato waa toddobiyo toban jir gaariyoon cidina gaarayn aqoon gaaban ma lehee caqlaa looga gaar dhigay dhaqankeenna guunka ayay gaar wadataa wakhtigeeda gaarka ayay diinta gelisaa salaadaha ma googoyso ee way ku gam'adaa ma taqaano gaadgaadrag iyo guura bahaalaynta ma taqaano gaman yaroo gidaar lala istaagaa ma taqaano gaari shirkii hore la galo meel in lagu geysto ma taqaano gaaf tumasho iyo geeri la ilaawo hadalkeedu waa gaaban yahay gebi ahaantiisba hadalkeedu waa gaaban yahay gebi ahaantiisba timiheedu waxay gaarayaan labada goonyood madowgoodir maahee casaan bay la gaar tahay mana gaabnataan goobaya waa gadaa dhexe gacalalow haddaad garanaysaan gabadha ii raadsha oo gacanta ii soo gasho guriga ii keena gabar yahay haddays garanayso guri in aad joogto guurkaaga ayaan goobayaa gacalo ii kaalay oo guri cad baan kugu gadaya gacalo ii kaalay oo gaari baan kugu wadaya gacalo ii kaalay oo geel ayaan kaa bixina gacalo ii kaalay giraan dahab abaan gees walbaba kuu gelina gacalo ii kaalay dumar kale ma gaadgaadaya gacalo ii kaalay habeen gogasha uma goynaya gacalo ii kaalay casargaab ayaan guriga iman gacalo waa tan la yidhaahdo haweenka soomaaliyeed badanaaba waxa weeyaan waxyaaba xaalada ugu culus oo lasoo wajahda ay ka cawdaan waxa weeye de in lala guursado gabadhi oo ha aad iyo aad marka habeen gogasha uma goynaya gacalo ii kaalay casargaab ayaan guriga iman gacalo ii kaalay mana gacan adkiye biilka goortaad rabtaan guriga kuu keeni mahmaah gun weyn baa jirto gabar ka faalloota gabar hooyadeed weeye iyo waxay gudoogoyso hooyey haddaad garanaysa guriga kuu joogto amaad meel ku garanayso oo garabi siinayso geel iyo lo iyaan waxaa rabaa inaad guddoontaan gel iyo lo iyaan waxaan rabaa inay guddoontaan adiyo xaajigaan idin afgaran oo gunnaan bixin ha yeeshee hunguru intuu idin galo hayse soo gemina waa haddii ay gabadhiinu tahay taan gabay kusoo sheegay haddii kalese geel baa tiri geni ma dhiibayo geni waxa weeyaan lacagtii soomaalida oo la isticmaali jiray maxaa yeelay gabadhiina baan gabagu sheegayn waxba gabagu yuu ila galgaleen waa gunaanadii maasha allah gabadhu waa gaaridii dumare gacalowla haddaad garanaysaan gabadha ii raadsa oo gacanta ii soo gasho guriga ii keena hase yeeshee waxa weeyaan waa waxaan markaas uga hadlayaa guurka maadaama ay fiican tahay in waxyaabo badan layskaga baraarujiyo guurka oo yacni la fahansiiyo gabdhaha ruuxooda waxa lagu jecel yahay oo markaasi lagu xulan karo
waa gabay ku saabsan dhiirigelinta gabdhaha guurdoonka aad iyo aad raggana sidoo kale kama maro oo waxa weeyaan dee dooqii duuqoodii buu u iftiiminayaa gabdhahana sidoo kale muraayad buu u noqonaya ay isku eegi karaan waaya barnaamijka hibada ehla abuurka ayaan ku jirnaa idaacadda v o a qeybihiisa dhexe marka laga yimaado inaad gabaygaaga aad ku soo bandhigto magaalada boosaaso iyo goobaha ay dhallinyarada isugu yimaadaan dhallinyarada wacyigelin ku saabsan soo noolaynta dhaqanka oo sanadii u dambeeya laha hoos u dhac buu ku yimi bal arrimaha ka war aad iyo aad sideedaba waa jiraan waxa weeyaan wakhti walba wuxuu wataa saameyntiisuu wataa hase yeeshee luuqadan waxa weeye luuqad lagu hadlo weeye oo jirta waxa weeyaan waa jiraan waxyaabo badan oo baraarug iyo wacyigelin aan wadno oo haddana ku tala jiro oo waxa weeyaan miiska noo saaran insha allah waxa weeyaan waxyaabo badanna waa soo wadnaa wax badan oo aanu hadda hal abuuro oo waxyaabahaas uga hadalena waa jiraan dhalinyarada kale ee hal abuurka leh ee ku dhaqan magaalada boosaaso ma kala sheekaysataan ma isku timaadaan ma kala hadashaan dhalinyarada kale in dhalinyarada la wacyigeliyo dhalinyarada la baraarujiyo si dhalinyaradu ay u noqdaan dhalinyaro hadafkooda uu cadyahay aad baa umahadsantahay isfo waa su-aal muhiima waa kaaga mahad celinayaa waxa weeyaan haa waa jiraan waxa weeye kulamo aan u qabano hal abuurka aanu isugu nimaadno walowba aysan noo suurtagelin dee goob aanu si khaasa u leenahay oo yacni markaasi aanu waxa weeyaan noo xadaysan hase yeeshee waxaanu dadaallo aanu waxa weye anagu fikrad aan anagu leenahay oo aan isugu nimaadno waa jirtaa aanu markaasi anagu haddaanu hal abuurnahay uga hadlayno wacyigelinta waxa weeyaan dhalinyarta soomaaliyeed ha waa jirtaa waxa weeyaan waa jiraan wixii markaasi dhibaata oo caqabad oo yacni taalla ama wadanka yacni ka jirta ayuunbaanu wajahnaa maadaaba aanu qofka hal abuurka uu yahay qof matala bulshadii soomaaliyeed mar walba waxaa ka mid a waxyaabahaanu kala hadalno dhalinyarta waxa weeyaan sida tahriibta aafada qabyaalada sidoo waxyaabo badan oo waxa weeyaan dhibaato oo ama curyaamin waxa weeyaan u keeni kara dhalinyarta soomaalida inaysan hadafyadooda yacni gaarin oo waxa weeyaan ay ku mashquulaan markaas dhalinyarada markaad la hadashaan oo kale aad ka wacyigedisaan arrimaha tahriibta oo kale iyo qabyaalada xilligan ma u malaynaysaan in arrimahaasi ay soo yaraanayaan aad baa umahadsan tahay yuusuf waa su-aal isweydiin mudan sidaad dareemi karto waxa weeyaan aad iyo aad waa jiraan in yani waxaan ay soo dhammaanayaan leannahu waxa weeyaan waxaa jira dad badan oo yacni qurbii kasoo laabtay oo hadda wadanka jooga oo iyagu ruuxooda waxaa jira wacyigelinta nala wada waxa weeyaan wadanka nagula sugan oo aan kaashanayno sidoo kale waxaanu wax badan uga sheegnaa wixii yani mataqaanaa markaasi dhalinyartii hore ay wadadii ay mareen oo yani ku maraga habaabeen sida tahriib iyo waxyaaba noocaasa marka aad iyo aad waxaan isdhihi karaa waxa weeyaan insha allah isbedel weyn baa jira insha allah khayr baana rajaynaynaa inay kasoo baxdo waxaad kaloo iga warataa intaad gabayadan aad ku guda jidhay iyo hal abuurkaaga sugaaneed ma jiraan qisooyinkii kugu yaabadnaa oo aad kala kulantay intaad abwaan aad ahayd aad baa umahadsan tahay yuusufow runaantii qofkuu markuu hal abuur yahay waxyaaba badan waa la kulmaayaa hadda waxaa jirtaa qisooyin waa jiraan badan hadda waxaa jirtaa qiso gabay aan dhowaan sameeyey oo waxa weeyaan magaciisu yahay salal iyo layaab gabaygaas wuxuu ku yimid qiso igu dhacday aniga gabaygan waxa weeyaan wuxuu u dhacday qisadu waxay ugu dhacday anigoo waxaan joogay markaasi dalka maleysiya oo aan ka baranayo waxbarashadeeda heerkagii jaamacadeed waxa weeyaan maalin maalmaha ka mida ayaan damcay inaan u safro gobol ka mida isla dalkaas waxaana soo aaday meherad ay fadhiistaan dhalinyarta soomaaliyeed si aan u weydiiyo ama u helo locationka ama barta ugu habboon aan ka bixi karo waxaan ugu imi nin dhalinyaro ah waa salaamay salaan kadib wuxuu salaan kadib isagoo luuqadda ingilishka igula hadlaya wuxuu ii sheegay inuusan soomaali ahayn wuxuuna weydiiyey wadankaan kasoo jeedo waxaan u sheegay inaan ahay soomaali soomaaliyana kasoo jeedo isaguna sidoo kale wuxuu ii sheegay inuu kasoo jeedo wadan la dhaho jaad anagoon hadalkiiba dhammaystirin oo hadalkii wadnaa waxaa si kama ama kadisaba meesha usoo maray laba nin oo dhalinyaro ah waxayna salaabeen yarkii lahaa soomaali maahi markaas halkaasi kula hadleen halkaas ayay ayaa waxa weeyaan mataqaan ku xaqiiqsaday inuu yahay soomaali hase yeeshee uu ka cararayo soomaalinimada ama uu iska fogeynayo ama uu inkiraayo intaas kabacdi waxaan isweydiiyey waxaa qof soomaali ah oo dhalinyaro ah ku riixi kara ama ku khasbi kara waxa weeyaan inuu sheegto wadan uusan ahayn sidoo kale waxa la yaab leh waxa weya wadan dal ahaan iyo dad ahaanba naga liita oo africa ku yaala inuu sheegto intaas kabacdi waxa weeyaan isla habeenkiiba waxaan maansadan oo aan gabaygan oo aan ugu magacdaray salal iyo layaab ayaan ka sameeyey qisadaas sidoo kale waxa weeyaan anigoo raacinaya ama yani mataqaanaa waxyaabahan soo kordhaya sanadadan dambe oo ay ka mid tahay sida qisadan oo kale qofku inuu yani dhalinyar sooma qofkii soomaaliga ahaa oo dhalinyartii soomaalida ahayd inay sheeganayso wadamo aysan markaasi u dhalan iyo waxyaaba noocaasoo waxa weeyaan aad iyo aad waxa weeyaan aan markaasi ugu fiicnayn soomaalinimada iyagoo muslima oo islaama waxyaabaha ku khasbay iyagoo soomaaliya oo muslima oo islaama wadan leh oo waxaweye dhaqan leh oo la yaqaan waxaweye waxyaabaha ku riixi kara inay wadamo kale iyo waxyaabahaas sheegtaan badanaaba waa dhacdaa wuxuuna ku bilaabanayaa gabaygu sidaan magaciisuna waa salal iyo layaab sa'da gabay waxaan waaye sugowaygu soo degay sagaal jeer intaan toosay baan seexan kari waayey intaan salalay oo soo kacaan samada sii eegay waxba yaanan waxi soo mariyo siinka kugu daalin aan taariikhda sugo oo markaa gabayga sii daayo caawo sabtiya waa saq dhexe saatir mahadii waa sagaalkii saacoo suntanoo sikinna dheerayn waa sebteembar saddexdeedii sannadkii sagaal iyo tobnaad oo saxoo qoran waxaan saatan ula yaabay oo seexan kari waayey saakada nin siya baanarkoo saa'id ula yaabay xagee tahay markii aan ku iri buusan kaba taagay oo soomaalinimadiiba ankiray sawir xumadiisa waxse maba su-aaleen haddaan sidatan moodayo ha yeeshee wixii saatir qur-aan sinaba kuu seegin maahmaahsal weyn baa jirtoon saabka ku hayaa hadba wixii sadkaagu noqdaa lagu sugnaadaa aniguna sidaasaan howa samri aqaan sarbeebtiiyo ujeeddada haddaan yarahee sii saafo haddii uu colseeraha ku jiro oo wax sulanayo sanqadh iyo codka iyo socodka iyo sawdka la ilaawo suuldhabaale way hadal afkan sacabka saaraa safar iyo haddii aan ku jiro socoto dheeraada ciid seexo waysahal sariir umadsan taagleeyo haddiise ay suleekhadan jeclaa soona kala joogto sawirkeedu way dahab arag hadduu suuro geli waayo qori saranba wayseef haddaan saanad huba haysan qansax soohan weygeed haddaan saxare joogaa sagaaraduba waymaal haddaan ariba ii soofin waxa taa la siman baan rabaa inaan sifeeyaa adoo kaleba sumad bayla taa ila sokaysaa adoo kaleba sumad bayla taa ila sokaysaa sabur iyo waxa ila gudboon samiryo imaan soomaali baan ahay dad baan ugu sarreeyaa soomaali baan ahay dhul baan same ku joogaa soomaali baan ahay ilaa suulka la afuufo calas wuban baan leeyaho guudka iga saaran soddon adiga oo jiray haddaad seero kala aaday sumcaddaad lahayd iyo adaa gubaysalkaagii waayahay abgaan waa maxadsan tahay sida wanaagsan aad uga hadashay gabaygaas aad kula hadlayso dhallinyarada qurbaha ku sugan waana filaya in dhallinyarada xilligan ku dhegeysanaya ay kaa qaadan doonaan gabaygaaga gabagabada barnaamijka maxaa fariin oo dhihi lahayd marka dhallinyarada xilligan ku dhegeysanaya aad baa umahadsan tahay walaal qaali waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan dhallinyarta soomaalidu sideedaba waxaa yani qofka bini aadamka ku leeyahay sida qofku siduu ilaahay subxaana watacaala u abuuray sida ilaahay kuu abuuray waxa weeyaan mataqaanaa cidduu kaa dhaliyey wadankaaga mar walba sidaasaa ku sharfan tahay oo waxa weeyaan ku leedahay magac ku leedahay maamuus ku leedahay ku qurux badan tahay marka waxa weeyaan waxyaabaha soo kordhaya waxaan ka codsanayaa ama waxa weeyaan ka wacyigelinayaa ama aan uga digayaa dhalinyarta soomaaliyeed inaysan nolosha dhalanteedka aysan hodin ay dhaqankoodii iyo waxa weeyaan adkaystaan waxa weeyaan dhaqankoodii awoyaashood iyo wadankoodii iyo dalkoodiina ay jeclaadaan aysan waxa weeya u hanqaltaaglayn dhalanteed beena iyo dal kale dad uu dhistay guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka hibada ilaa abuurka anigoo yuusuf maxamed yuusuf ayaa idinla socodsiinaya oo boosaaso jooga waxaana barnaamijka marti ugu ahaa maxamuud cumar cali oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka leh intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay yuusuf aad buu umahadsan yahay haatanna xubintii ciyaaraha waxaa nso waxaa la diyaara nuur xasan nuur bukhaari mahadsanid maxmed dalka ingiriiska shalay iyo xalay waxaa ka dhacay ciyaaro ka tirsanaa koobka f a kaabka iyadoo laga nastay toddobaadkan horyaalka premier leaga gaar ahaan shalay iyo maanta kooxaha waaweyn haddii aan kasoo qaadna lester hal iyo eber ayay branford kaga badisay waxaa kaloo badiyey kooxda kubadda cagta ee chelsea oo hall city laba gool iyo gool ku garaacday readin iyo cardiff hal iyo hal ayay ku kala baxeen southampton iyo tottenham sidoo kale barbaro gool iyo gool ah ayay isku mari waayeen liverpool ayaa caawa la ciyaari doonta kooxda shrewbury town iyo manchester united waxay la dheeli doontaa kooxda tramers rovers iyo fulham iyo manchester city oo iyana galabta ciyaari doono dhinaca spain haddii aan fiirino shalay ciyaaro xiise leh ayaa dhacay weliba kooxdii horyaalka hogaaminaysay ee barcelona waa laga badiyey laba gool iyo eber ayaa waxaa ku dharbaaxday kooxda valencia oo goolasha mid ka mid ah wuxuu ahaa gool uu kooxda barcelona ka dhaliyey ciyaaryahan jordi alba oo barcelona difaaca uga ciyaara goolka labaadna valencia waxaa u keenay ciyaaryahan cocolin real madrid ayaa ka faa'iidaysan karta guuldarada ku dhacday barcelona haddii ay caawa ay ka badiso kooxda real vayadoid waxaase ciyaarihii kale ee shala dhacay ka mid ahaa kooxda esbanyol iyo atletic bilbao oo hal iyo hal ku kala baxay via real laba iyo hal ayay ku garaacday dubartiva alaves halka ishbiiliya ay laba iyo eber kaga badisay kooxda qaranada dhinaca talyaaniga ciyaar la yaab laheed ayaa dhex martay kooxaha atalanta iyo torino waxaana toddoba gool iyo eber ku badisay kooxda torino iyadoona saddex ka mid ah goolasha uu dhaliyey ciyaaryahan joseph elij mid ka mid ah goolasha wuxuu ahaa gool la yaab laha isagoo bannaanka ka toogta goolhayaha oo shabaqa ka maqan goolasha kale waxaa kale dhaliyey laba gool waxaa dhaliyey ciyaaryahan louis muriel halka ciyaaryahan duvan zabata iyo ciyaaryahanka kale ee robin gosenes ay min hal gool dhaliyeen fiorentina iyo genowe eber iyo eber ayay isku mari waayeen bolonia saddex iyo hal ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee sbal spain ee dhinaca talyaaniga ciyaaraha dhici doona galabta iyo caawa waxaa ka mid ah inter milan oo goordhow la ciyaari doonta kooxda calary ciyaartan oo ka dhici doonta garoonka jusebi meze ama sansero juventus iyo napoli caawa ayay is arki doonaan lazio iyo roma ayaa ka mid ah ciyaaraha xiisaha leh ee caawa fiidkii dhici doona spain haddii aan dib ugu laabano ciyaaraha la filayo inay dhacaan galabta iyo caawa waxaa ka mid ah malaga oo la ciyaari doonta aan iraahda atletic madrid oo la ciyaari doonta leganes galabta saltavigo iyo eibar ayaa sidoo kale galabta ciyaari doona kitef iyo real betis ayaa isku arki doona garoonka kitef real mayorkana waxay la dheeli doontaa real sociedad dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa aad baad u mahadsan tahay nuur bukhaari haatanna dhinacii kaalmaha sugaanta aynu jaleecno heestii helow fannaankii allahu naxariisteen nuur eebo
codkaasi macaan allah u naxariistee nuur eebbo iyo heesta halo waxaan horey ugu luuqeeyey allah u naxariistay axmediya abubakar alcamaari iyada ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada tan iyo kulan dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abikar oo dhinac soo saarista inuu joogo oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo